marka runtii meeshaan hadda yarkan uu samaynayo waxaan maaragtay dhibaan ku qabnay dhowr mootaa ku gadoontay halkan waa buundada isnaay ee magaalada jowhal waxay u dhexaysaa may isku xirtaa warshadii sokorta iyo xaafadda horseed waa waddo ay isticmaalaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee u kala goosha xaafadaha jowhal xiliyada roobka la gaaro waxaa aada u adag in la adeegsado waddadaasi waxay yeelataa godad ballaaran oo gaadiidyada qaar ay shir ku galaan magacayga waxaa leedaahdaa cabdikariin maxamuud nuur bashkaa waxaa ka mid ah bataadleyda ka shaqaysato magaalada jowhar marka runtii meeshaan hadda yarkan uu samaynayo waxaan maaragtay dhibaan ku qabnay dhowr mootaa ku gadoontay wallah waa yar dhalinyaro oo runtii yacni tusay in maaragtay dadka ay kala wanaagsan yihiin meesha aan dhibka ku marayni waxay ku taallaa isnaay isnaay iyo waxay u dhexaysaa buundada isnaaya la yidhaahdaa horseed iyo waxay u dhexaysaa warshadda waa meel aan dhib ku mari jirnay mootooyin badan ku gadoomeen dad badan ay ku jajabeen xilligan isbeddel weyn ayaa ka muuqda waddadaasi waxaana u istaagay cabduqaadir abuukar islow jeeste oo si isxilqaan ah ciid ugu shubay godadkii shilka lagu geli jiray marka uu roobka dhulka biyo dhigo waxaan kula kulmay cabduqaadir goobta uu shaqada isxilqaanka uu kabaday wuxuu ii sheegay inuu indhaha ka fiirsan waayey dhibaatada waddadaasi ka jirtay sidaasi awgeedna uu dayactiray waxaan ku dhastay magaalada horseed ee xaafadda gacanliwaax wallaahi bilaaniya horta maalinama aan soo maray waxaan ku soo maray moota oo geeska qaadayso meeshaana gud ay tahay oo halabna gud uraaraacsan tahay oo gudoomi rabto moota sidii oo gacanta ugu riixni haddana waxaan la soo kulmay moota meeshaan gudoonta maalinta iida eed maalinta kalenta waa ku xigta haddana waxaan aragnay nin oo moota u saaran lama cunug moota meeshaan oo gudoonta cidii adeegsanta ilaa hadda oon haayo ma laha waxaan yeystay aniga sida soo go-day iskulinyahay aan yeystay macnaha magaalka shaqa waa leedahay laakiin waxaa waaye beledkaada oo falxumo taalo ina oo shaqa oo laga qawaysi ceeb waaye aan inaa ka dayi waaye magaalkii oo shaqa oo taalo oo laga shaqeynaa shug iyo waxaas dadka kaxeeya gaadiidka loo yaqaano mootobajaajta ee isticmaala waddada u dhexaysa buundada isnaa iyo warshadii sokorta ee aada xaafadda horseed ayaa hadda sidii caadiga ha u adeegsada waddadaasi oo in muddo ah lagu geli jiray shirar joogto ah boqolkiiba sagaashan isticmaalaabo dhibaatada wadadan waxaan dhib ku qabnaa haddii oo roob do-o meel la mara male dheeqa keliya waa god iyo don waa meel la mara male mootada ina ka dagaan riixaba hadda wallahi maasha allah ninkaan halkan qof haddii lagu daydo wallahi wanaag badan ka soo baxayo ewel meeshaan waxay ahaan jirtay meel god iyo doon ah oo aan la mari karinba dhowr moota ay ku gudoontaa dad badan ku dhaawacma mootadii ma mari kartaba lugaa ka jabtay mootada waa futa gudoomaysaa mootadaba anagoo moota lab lagu le wataa mari waayo meeshaan haddana maasha allah hadda sida waxaan kusoo maray si nadiifa kusoo maray runtii yarkan waa yar isxilqaamay oo aada u wanaagsan marka soomaalida dee owl waxaan wax kasta ay isla wada qabo lahayn waxnaga alaaw ilahay maba jireenba laakiin yarkan waxaan leeyahay hala taageero inta meesha maraysan waxaan leeyahay maaragtay gacan weyn hala siiyo marka assalaamu calaykum waraxmatullah idaacaddana waa salaamaya oo runtii si sharaf leh waayo meelaha noo camal ayaa waraysiga loogu baahan yahay say u taallo waa ujeedaa jaaloweriyi siday ahaan jirtano hadda iyo markii hore waxaa jirta lacago yar oo u dhexaysa kun ilaa iyo laba kun oo shilinka soomaaliga uu abduqaadir ka helo gaadiidka isticmaala waddada uu dayactiray wuxuuna ii sheegay in darawallada gaadiidka kaxeeya ay usoo garteen lacagtaasi wallaahi maanta iyo shalay iyo farqa u dhexeeya waa farqa waaweyn aad iyo aad u culus waayo ibni aadankii oo bulsha ka imaanaya way dhahay maasha allah warniyaw si camal lugtaa kuu duceynaysa kale wadankan waan ismalaaye waxaan kugu kaalmeyna male nin lama ku isiye nin saddex ku isiye noqotay dadkii lugtu socdiyarsa noqotay dadkan faa'iida aan ku qabo ma laha laakiin wadankeygan u dhinto faa'iida aan ku qabo ma laha badaajooliya waxaa waaye laba kun saddex kun gacanta akareewinle waa isu taago ma laba kun saddex kun waxaliyu ma laakiin dalkii aan dhinto waaye waxa waaye wax walbana waxaa u oran dalkaada uu dhimo dalkaada magac alxamdulilahi kariim noloshayga qoysku waa kaafisaa laakiin ani ahaantayga
cabduqaadir abuukar islow jeeste ayaa ah shaqsi caan ka ah xaafadda horseed ee magaalada jowhar waxa uu leeyahay qoys ka kooban xaas iyo caruur waxauna noloshiisa ku maareeyaa qarashaadka uu ka helo waddooyinka sidan oo kale ah waana qofkii ugu horeeya oo si dal jeceyl ah waddankiisa wax ugu qabanayo